hay-adda yunisef ayaa wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ku wareejisay qalab waxbarasho qalabkan ayaa ka kooban madbacad buugaag iyo waraaqo kuwaasi oo loogu talagalay in wax lagu baro ardayda aragga naafada ka ah waxaana hay-adda qalabkan kala wareegay wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan ismaaciil ducaale yuusuf madaxa waxbarashada hay-adda yunisef ee deegaanada maamulka somalilan doctor maxamuud cabdishaah ayaa ka waramay waxyaabaha uu ka kooban yahay qalabkan maanta halkan waxaa naga naga farxada maadaama aan unisef nahay strategic bartner waxa loo yaqaano ama hay-adda ku lamaan ee mar kasta kolba halka baahida u daran la qabata wasaaradda waxbarashada ee unisef waxaa noo farxada maanta inaan wareejinayno madbacaddii ugu horreysay somalilan ee kafayn doonta insha allah haddii la idhaahdo in la daabaco manhajka somalilan lagu daabaco afarta loo yaqaano baraylka oo micnaheegu yahay in lagu daabici doono manhajka somalilan farta gacanta lagu akhriyo een isha lagu akhriyin wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ismaaciil ducaale yuusuf ayaa ka mahad celiyey dhankiisa qalabka waxbarasho ee lagu wareejiyey waxaan halkan u taaganahay u joognaa inaan la wareegno qalabkii loogu talagalay dadka aan arki karin wax badan sidii ay markaa u noqon lahaayeen dad la mid ah ummadda kale hadday waxbarasho tahay iyo hadday dhinac kale tahay iyo akhris tahayba inay wax akhriyaan iyaguna oo qalabkaa loogu talagalay dadka indhaha aan aragooda wanaagsanayn ay uga akhriyi lahaayeen faraha uga akhriyi lahaayeen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa unisef oo runtii arrimaha noo fasilitate garaysay ama noo suurtogelisay in ay alaabtani nagu soo gaadho annagoo markaa wasaarad ahaan iyo xukuumad cusub ahaanba aad iyo aad qorshaha iyaga ugu kood uu yahay sidii waxbarashada loo gaadhsiin lahaa ilmo kasta ama qof kasta oo waxbarasho u baahan meel kasta uu joogo
ardayda aragga naafada ka ah ayaa baahi weyn u qabay qalabkan waxbarasho waxaana ay kaalin weyn ka qaadan doontaa horumarkooda waxbarasho